qoysaska barakacyaasha ee ku nool deegaanka deg alime ee gobolka jubbada hoose ayaa xilligaani soo wajahday xaalado dhanka nolosha ah oo ay ka mid yihiin biyo la-aan iyo hoy la-aan sida uu sheegay guddoomiyaha deegaankaasi dadkan ayaa ahaa xoolo dhaqato ay abaartii dhaafisay xoolahoodii kuwaasoo hadda barakaca ku ah deegaanka deg alimo cabdiraxmaan maxamed maxamed guddoomiyaha deegaanka deg alime ayaa ka waramaya xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ah xaalada barakacyaasha deegaanka ku horta waxay intuu weli roobku dayn bay badi deg soo degeen waa dad markay xoolo ka dhammaadeen jaalkiina ku dheeraaday tuulooyinka kusoo barakacay xaaladooda marka wax hadda weli hay-ada ama dowladan oo wax u fidisayna ma jiro marka sidaas xaaladooda waxay tahay wax ilaahay ogyahay oo deegaanku la circiraya wuu qaadi lahay deegaanka iyagana waa tuulo yar oo dad ka badan dad leeg ama kusoo barakacay waa xoogaa waa ku jiro xagga nolosha inay liidato waa la wada garanayaa dadkaas waxay marka hore kasoo hayaameen ugu sokayn wajeer ugu shishayna meesha layihahdo madheera dadka u dhexeeya degahaya wey halkaas xoolihii waxay abaartii bay la soo kaceen dhulkan markay imaadeen waxna waa ka dhinteen waxna waa ka gureen marta halka soo istaa inay tuulooyinka uu naf moodaan yay la noqotay saas tuulooyinka ku kordegeen marka aa mar waxaan oga arurnay tuulada tuulooyinka waxaan oga arurnay raashin aan ku caawinayno marna buudmajiiq meeshan laga qaaday oo magaalada ay lahayd yaan sida iyada magaala loo qaybinayo yaan qaybtooda siina iyagana intaas anaga u geysan wax intaa ka badan waan geysan waxaan degmada dhobley laba saddex jeer baan la fadhiistay hay-adda hadda waxa wax wada wada ina buntiyay tahay ayagaa laba saddex jeer baan u tegay mid walba taa w f ninka weyn meesha u jooga waan u tegay weli wax kama hayo waxay tahay in dadkaas wixii loo heli karo haddii maanta layidhaha gaaja lana bixin lama beensado haddii hadda ruuxa gaajo la baxo dhabay noqotana wax dadkan hay-adahan iyo maamulkan kulli meesha inay tagaan bay isku dayay wixii soo arkaan oo markaa wax qabtaan intayn halkaa gaadhin waxaan ka codsanayaa in dadkaa wax loo qabto dadkaas intayn halkaa gaadhin inay oo ruux hadda wax lala gaadhi lahaa noolaan lahaa gaajo u dhimanin dadkaa wax loo qabtaan aad iyo aad ooga codsanaya maamulka iyo hay-adaha iyo dowladda jubbalandba